ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo labadii maalin ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed socdaalka ra-iisul wasaare xamse wuxuu la xiriiray sidii loo soo afjari lahaa xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu dhageystay tabashooyinka shacabka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiintiisa oo ku aadan in dowladda federaalk ay ka gaabisay wax u qabashada deegaanada koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga uu hogaaminayey waxay u sameeyeen xaflad sagootin iyo casharaf isugu jirta halkaasi oo ay khudbado ka jeediyeen madaxweynaha koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo khudbad kooban ka jeediyey xafladda ayaa sheegay shacabka koonfur galbeed inay yihiin dad jecel dowladnimada islamarkaana dowlad dhiska dalka ay soo geliyeen wakhti badan dadaaladii dowladeed oo dowlad dhiska ahaa oo lasoo maray oo muddada dheer soo socday oo dowladdii saddexaad ee soomaaliya ahaa iyo dowladdii koobaad lixdankii labadaba dadka reer koonfur galbeed waxay dadaal dheer iyo juhdi iyo wakti geliyeen ooy habeenii maalin u taagnaayeen si daacadnimo ah in dowlad soomaaliyeed oo midaysan oo midah la xiro mana aysan hagrabin mana aysan ka jiifanin waktiina waa geliyeen naf iyo maalna waa u hareen si dowlad soomaaliyeed oo mid ah loo helo oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda iyo dowladnimadeedaba difaacad haddii taariikhda aan dib ugu noqdo halgankii dheeraa oo lixdankii xornimada lagu qaatay runtii koonfurta ololihii ka bilowday dadkan dadkii sii voluntary ah oo dowlad jacayl ah oo soomaalinimo oo wadaniyad ah wadaniyad ku jirto u istaagay bay ahaayeen ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo isna khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka waxaa naga go-an ayuu yiri ra-iisul wasaare xamse dalkan in la ysku wado oo midnimadiisa la ilaaliyo wax kastoo kale oo guul laga doono guul ma noqonayso haddaan anigu raalli ahay oon xil hayo oo aan faraxsanahay laakiin walaalkay uusan raalli ahayn xilkaasi micno ma yeelanayo xilka aan anigu hayo waa inuu walaalkay raalli ka yahay waa inuu raalli ka yahay waa inuu ogol yahay legitimacy saasay ku imaanaysaa sidaasaan wax isugu ogolaanayna aniguna waa inaan ogolahay walaalkay oo aan kiisana ogolahay siduu kayga u ogolaado waa inaan wax isu reebnaa waa in dadka soomaaliyeed aan rajo u abuurnaa rajo la-aan marna inaan la dhigin xukuumadda federaalka ah waxaa ka go-an oo ay dareemaysaa oo ay mas-uul ka tahay amniga dalkan dadkan dadka soomaaliyeed amnigiisa badqabkooda maalkooda caqligooda diintooda iyo intay shareecadu taha loo ilaaliyo intaba inay u ilaalisay rirtaan way ka shaqaynaysaa habeen iyo maalin waana laga shaqeeyaa waxaan u soconayn midnimo iyo dalkan oo mid ah dadka soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh wixii aan u soconin oo dhan anagana ma matalo annaga waxaan rabnaa jidkaas dalka in lagu hago ayaan rabnaa jidkaa in loo socdaan rabnaa dhanka amniga mar uu ka hadlayay ra-iisul wasaare xamse wuxuu caddeeyey dowladda federaalk inay qorsheynayso in la xoreeyo deegaanada koonfur galbeed si dhibaatooyinka shacabka haysta loo yareeyo waxaana hubaa dhulkan iyo deegaanadan oo sidooda ah deegaanada ugu barwaaqada badan soomaaliya in ay wakti dhow haddii ilaah yidhaahdo ay wada xoroobi doonaan insha allah oo ay ka xoroobi doonaan kuwa haysta meelaha qaarkood ee shabaabka ah ee shayaadiinta ah inay jidad ku furmaayaan haddii ilaah yidhaahdo oo ay laga kaxayn doono dowladda waa ka go-an tahay qorshaheedana waa la wadaa waana ka wada shaqayn doonaa annaga iyo stateku ee waa ka wada shaqeynaynaa siday nooga go-an tahay dhammaan stateada kalena in ay ka xoroobaan ee, ee, khawaarijta dadka soomaaliyeed oo dhan isu furmaan ee, noloshiina ay u wanaagsanaato oo la isugu yimaado dowladda soomaaliyeed kama saarayso ciidamada ajnabiga ee nabad ilaalinta u jooga dalka iyadoo aan la sameynin qorshe iyo ciidamada soomaaliyeed ee bedeli lahaa ayuu yiri ra-iisul wasaare xamse dowladda soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah qofka soomaaliyeed amnigiisana ma beedaraynayso mas-uuliyad xumana ma samaynayso ayadaa mas-uul ka ah marka dadkeennu waa inay ku kalsoonaadaan inayna dowladda soomaaliyeed aysan dadkeeda aysan cadow u loogeynin inaysan dadkeeda diyaar u ahayn intay ciidamadu ka baxaan oo ka baxa dhacdo ciidamo inay deedna shabaab u imaadaan ay gowrgowracaan dowladda soomaaliyeed ma aqbalayso suurtagal maaha dowladda soomaaliyeed qorshay ka- la iman qorshaha hadday dadku inay u baxaan ilaan weligood laynoo joogi maaye meesha laga baxayo waa inaynu inagu amnigeedan la warin ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu kaloo xusay in la xaliyey khilaafaadkii taagnaa iyo tabashooyinka shacabka iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed maalmahan waxaa kusoo gabagabaynaya aada ujeedeen dee waxaa waaye eh, madaxweynaha ka bartay wel, mahmaadi ee digama dhagayerid waxaa waaye wixii en, eh, eh, maalmahan eh, taagnaa eh, meelo badan runtii aan sida aan habboonayn eh, eh, loo qaadqaaday eh, dadka reer koonfur galbeed runtii waa nagala hadleen waana aragnay horeyna waa uga shaqaynay haddana insha allah waxaan rajeynaya iska gabagabowday waxyaabahaas su-aal kama taagna wadaniyadda iyo daljacaylka iyo ja- dad jacaylka ee reer koonfur galbeed doodna kamaba taagnaba waxaynu isku ognahay dalkeena inaynu ka xoreysano cadowga amnigeennana inagu suganna gacanteenna ugu dambeyn dal aan asagu amnigiisa suganin oo xuduudihiisa suganayn xor ma aha marka inaynu amnigeenna inagu lafaheena ku suganno ayaynu ka shaqaynaynaa haddii ilaha idhaahdo oon cidna inoo ilaalin oon inagu aynu isku filaanno insha allah intii noo ilaalinaysay ee nagula dadaashayna aan dhahno waa mahadsantihiin waxa waaye hadeertaan annagaa isku filan taasaynu u soconnaa insha allah ee taasaan wadayna soomaaliya waxay doonaysaa nabad soomaaliya waxay rabtaa in nabad lagu wada noolaado iskaashi dhaqaale mid amni intaasaan raadinaynaa inagu intaasaan ka doonaynaa deriska intaasaan ka rabnaa adduunka intaasaan ka rabnaa caalamka wixii intaas waxaan ka ahayn oo dhani oo soo baxaayay waxa waaye waa ee, waa iska waa iska huhaa aan leeh waa iska huhaa waaye ee, wax soconayana ma aha marka dadkeenu inay ku kalsoonaadaan dowladdooda ku kalsoonaadaan ayaa loo baahan yahay ee, taana intaasaan ka dhigi lahaa oo aad maalmahan aan filaya inaad ee, shanqartaas lama maqlayay dadkiina dee cid waliba si u fasiratay ee, siyaabo badan loo qaadqaaday qaarkood ayna habboonayn dadka soomaaliyeed ay kala fogeeyeen aan wax ee, loo baahan yahay aan ahayn Ee, waana ka xunnahay runtii Ee, waxaanan ee, aan rajaynayaa in fariinta rasmiga ee annaga leenahay ee dowladda inay tahay mid aan annagu dirayn laakiin mid aan dadka aan dowladda aan matalaynin fariimaha ay dirayaan ama facebook laga sheegay ama meel kale laga sheegay dhinacay rabaan ba ka yimaadaane dadka soomaaliyeed inaysan waxba ku qaadan ayaa loo baahanyay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo